waxyaalaha badan oo maaragtay taariikhiga ah waxaa ka mid ah safarka dheer oo madaxweynuhu uu soomaaliya o dhan ku soo maray inteeda badan dhinacan aan la tegi jirin oo ah ilaa iyo marka laga soo bilaabo maxay ahayd boosaaso ilaa iyo guruceel la yidhaaho waa dhul aaxad weyn oo aad maaragtay u ballaaran dad badanna ay degan yihiin halkaana waxaa ka muuqatay in muxuu ahaa shacabkii wax soo doortay inay u baahnaayeen bal madaxdooda dib inay arkaan oo markii madaxweynuhu baxaya dad badan waa sulugsanaayeen oo meelaha dhulka qaarkood lama tegi karaa laislahaa laakiin waxaa dhacday inuu madaxweynuhu uu tegay dhulkii soo maray markiuu dhulkii soo marayna waxaa dhacday xataa in de qof walba wixii ka maqnaa ninkii garoon ka maqnaa kii wadda ka maqnaa kii deged ka maqnaa in wixiiba la wada taabsiiyey maxaa ilaa sagaal iyo toban mashruuc inay ahaayeen wixii dhulkii lasoo dhagaxdhigay madaxweynuhu soo dhagaxdhigay marka taasna waxa ay ku tusisaa xataa waxa loo hayaa haba iska yaraatee laakiin niyadda ay jirto oo dhulkii lasoo arkay waddankiina lasoo arkay dalka intiisa kaleetana waxaan filayaa dhul in dhowaan la tegi doono la mari karo anu waxaan arkaa waa guula gaarasha